bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhawaada warkada hordhame idaacadda dalsan
maamulka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe oo albaabada iskugu dhuftay isbitaalkii danta guud ee degmadaasi xilli musuq maasuq baasan lagu arkay
dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa degaanka mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe
kenya oo ciidamo dheeraada ku xoojisay xuduudday la wadaagto soomaaliya iyadoona aada loo adkeeyay amniga gobolka waqooyi bari dalkaasi
sheekh maxamuud oo kulan la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya
waxay salka ku heysaa booqashada wafdiga madaxweynaha hirshabeelle uu ku tegay degmada munquri ee gobolka hiiraan
ka degmada marka ayaa kormaray goobaha danta guud ee magaaladaasi
wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn qaar ka mid ah ururada shaqaalaha u k oo dalbaday banaanbaxyo shaqo joojin ah
soo gudbinta warkan sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waa qodobadani wararka kusoo dhowaada wararkaasi oo dhammaystiran
waan ku bilaabnay saaxibeel maamulka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa albaabada iskugu dhuftay isbitaalkii danta guud ee degmadaasi xilli markaas dhinacyad ah lagu eedeeyay musuq maasuq kala duwana gudoomiyaha degmadaasi warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe xasan maxamed axmed darifi ayaa kasoo saaray qoraal xafiiskiisa arrintaas isagoona ku socsiiyey ciidamada amniga degmada isbitaalka degmadaasi xogayaha dowladda hoose ee degmada warshiiq gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenada degmada maamulka gobolka shabeellaha dhexe wasaaradaha waa wasaaradda caafimaadka dowladda maamulka hirshabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle ujeeda buu yiri khilaaf ragaadiyey arrimaha isbitaalka degmadaasi dhammaanba xubnaha ee si tooska ugu socoto waxaa laisku lagu wargelinayaa in aan la fuli karin inta laga xalinayo ama markaasi go-aan laga gaarayo khilaafka khilaafka markaasi ka taagan isbitaalka degmadaasi warsheekh kaas oo sababay in dhinacyadu ay shaqeyn waayaan degmada si dhow waxa ay ula socotay maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqa iyo markaasi shaqooyinka isbitaalka uu waday hase yeeshee waxaa la fahamsan yahay in ay dhinacyadu ay isku khilaafeen arrimo kala duwan oo isbitaalka markaasi qeyb ka aha maamulka waxaa markaasi kaloo jira hay-adaha hay-adda waxaa kaloo markaasi jira baa yidhi in laga shaqeyn doono sidii dib loogu soo celin lahaa maalmaha soo aadan in isbitaalkaasi la howlgeliyo gudoomiyaha degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaana laamaha ammaanka iyo dhammaanba qeybaha kala duwan ee quseyso warqadiisa ku wargeliyey in markaasi ugu dhaqshaha badan loo soo shaqogeliyo isbitaalka islamarkaana la xaliyo khilaafka iyo markaasi halkaa ka taagan isbitaalka sababay in albaabada laiskugu dhufto muddooyinkii ugu dambeeyay degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka taagnaa arrimo ku saabsan maamulka isqabsiga dhex xiriiraha isbitaalkan oo haatanba sababay in albaabada laiskugu dhufto
dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka iskaashanaya al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa markaasi ka dhacay deegaano hoostaga degmada mahadaayo oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay weerar deegaanada kale ah oo baale iyo mansuur ee hoostaga degmada mahadaay ay ku qaadeen ee gobolka shabeellada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in markaasi ay dileen xubno ka tirsan ururka al-shabaab halkaasna howlgalka uu weli ka socdo iyagoo markaasi soo bandhigi doona waxyaabihii halkaasi ay markaasi ka heleen
dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibaal ciidamada kenya ayaa markaasi xoojinaya xuduudda ay la wadaagto soomaaliya iyadoona ciidamo dheeraada lagu daabulay waxaana ahaa arrintan loo geliyay in la adkeeyo ammaanka gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya salmaan xuseen al cadaale ayaa ka warmaya
dowladda kenya ayaa ciidamo fara badan geysay xadka ay la wadaagta soomaaliya iyagoona aada u adkeeyey amniga gobolka waqooyi bari ee dalkaasi sida ay kusoo waramayaan dadka deegaanka gobolka oo sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyey halkaasi wargeyska the star ayaa daawacay in sababta dowladda kenya ay ciidamada dheeraadka ah u geysay xadka ay la wadaagta soomaaliya ay tahay si ay uga hortagto in dagaalamayaasha al-shabaab ay gudaha u galaan dalkaasi kenya islamarkaana laga cabsi qabo arrinkaasi xukuumadda nairobi ayaa ciidamada ama ciidamada fara badan si gaar ah u dhoobtay magaalooyinka mandheera wajeer iyo kaarisa waxaana saraakiil u hadlay kenyaanka ay sheegeen in ammaanka magaalooyinkaasi si weyn loo adkeeyey sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi waxay kusii dareen inay bilaabeen howlgallo amni xaqiijin ah oo ay ku sheegeen inay uga hortegayaan dagaalamayaasha al-shabaab ee laga soo saarayo gobollada soomaaliya inay baxsadaan islamarkaana ay galaan deegaano ka mid ah gudaha kenya dowladda federaalk soomaaliya ayaa dagaalamayaasha al-shabaab waxay kula jirtaa dagaalo xoogan oo saddex dhinac ah waxaana al-shabaab ay inta uu socday looga qabsaday dagaaladaasi deegaano iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud halkaasi oo ay sanado badani ku sugnaayeen al-shabaab
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay kula miro dhala sida la sheegay la qaatay dhaxal sugaa boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin suldaan bin cabdilcasiis amiir maxamed ayaa waxa uu soo dhoweeyey guulaha dowladdu ay ka gaartay dagaalka ay kula jirto al-shabaab iyo weliba sidoo kale ciidamada xooga dalka soomaaliya kaashanaya dadka shacabka si ay ula dagaalamaan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana muujiyey sida u diyaar yihiin taageerada buuxday la garab taageen dowladii shacabka soomaaliyeed dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahadceliyay dowladda shacabka boqortooyada sacuudi arabiya garistaagga ay u muujiyeen shacabkii dowladda soomaaliya iyagoo sheegeen in dowladda federaalku ay ahmiyad gaara siinaysa xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka gaaraan boqortooyada sacuudi arabiya
dhinaca kalena maxay sal ku heysaa booqashada madaxweynaha soomaaliya oo madaxweynaha hirshabeelle uu ku tegay degmada muquri ee gobolka siiraan warbixin arrintaas ku saabsan mahad kubaare ayaa kasoo diray
madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo socdaal dhulka uga soo baxay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo gaaray degmada muqokori ee gobolka hiiraan socdaalka madaxweynaha waxaa qayb ka ahaa madaxweyne xigeenka hirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi guddoomiyaasha labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe wafdiga madaxweynaha markii ay soo gaareen degmada muqokori waxaa soo dhoweyn heerkeedu sarrayse u sameeyey shacabka degmada muqokori ee gobolka hiiraan
madaxadiyo mas-uuliintiye mudaanayaashoo dhan madaxadiyo mas-uuliintiye mudaanayaashoo dhan martii sharafta joogtiyo arday macallimiintoo dhan martii sharafta joogtiyo arday macallimiintoo dhan rag iyo dumar intaa muuqata meeshan waada joogto waa salaamantihiin meel fog baan milicsanayaa
ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmada muqukori oo maamulka hirshabeelle ka codsaday in degmada muqukori loo dhammaystiro adeegyada bulshada asaasiga u ah meeshaan waxaa la ysugu yimid oo baahida taallaa waxa weeyaan kolley waa la yimid maantay reer muqukori xalay qof walbaaba shaygay ku seexatay ku jiiftaa shalay shaygay libisneed ilaa hadda taagay libisan tahay waxaasna waa baahiyay qabtay inay u sheegto inay u sheegato madaxda sharafta loo kala gedisan oo timiday oo ilaa heer isteyd iyo heer gobola waayahay intaas kadib walaalayaalow muqokori waa meel de' weyn waa meel cirida waxaana la yidhi cirid iyo waa helaysa aan layna waxa waaye cadaalad ma helin aan laynahay maadaama intaas weysay wax badan ay goobaysay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaan rabaa si cad inaan u qeexo soomaalinimo shabaab nacaybkiis dullinimadu dadka ku sameeye waxaasoo dhan marka laga yimaado in misaad difaac ku jiri kartaan in koobana lagu jiri karaa waxaan meelaha ka maqlay dad dhahaya maye maxay kale xaggan maa naloo wadayaa maye annaga meel heblo waa ka joogo warkaasaan carada ka dhegaysta qurba joog ba ha u badnaatee oraa war baan idiin sheegaya dagaalkaan iska xawila run baan idiin sheegayaa difaac laguma jiri karee dagaalka aan iska xawilno nimankaa reeadoogen aan ku xawilno qoladaa kale aan wax- laga fogeeya baarka yaa arrintaas waa ku celcelinayaa arrintaas waa ku celcelina konton daawana weylaa fiiri waxaa ku soo arooray daliilo badan dad ehelaho dariisoo wada dhasho isku deegaanoo isku dowladaana miyaanan hal cadow lahayn waa leenaha sii wad sii wad sii wad sii wad dhinac kasta ka fiiri isku diin baana diintii kuwaan dhaawacay ku yihi adigu dhinac kasta markaad soo dhammayso adiku inuusaa difaac ku jiri kartan igu soo aruura laba bilood hadda kadiba difaac laguma jiri karo war ma dheeraynaa bahalkan yaa
ugu dambeyntii madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa ku dhawaaqay muqukori in maanta wixii ka dambeeyey ay tahay degmo ka tirsan degmooyinka hirshabeelle dhowaanna loo dhammaystiri doono waxyaabaha asaasiga u ah nolosha hilgamkii laga soo bilaabay feerfeerin iyo mataba'an iyo hilgamkii laga soo bilaabay balcad ciidamadii labada dhinac ku socday iyo guddoomiyaashii labada gobol ee hogaaminayay iyo ciidamadii qalabka sidee labada gobol ka soo howlgalay waxay dagaalka ka wada galeen oy saaka ka wada dagaalow hayaan degmada aadan yabaal runtii waana wax lagu farxo waa guulu soo hoyata ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna heer hirshabeelle si gaarana heer hiiraan waxaan uga mahad celinayaa hilgamka ay bilaabeen iyo dagaalka in lagu guulaysto hilgamka ay bilaabeen waan uga mahad celinayaa heer hiiraan runtii akhyaartu siday horuu sheegeen dadka badanoo mas-uuliyiinta horteyda ka hadlay dadkaana waxay ahaayeen dad ummaddan loo soo diray dhibaato badan ku haayey waxaad mara ka ogtihiin bil ayaad ka tihiin bilna canshuuray ka qaadaayeen oo dadkay canshuurayeen lafahooda bilna sekaan qaadayna haylanase xoolaha ka qaadaayeen bilna badarkay qaadaayeen hal maalinna wax kuma soo kordhin deegaanada ay canshuurta ka qaadaayeene ayagaa jeebkooda ku suga ah ku shubanaayay ma sheegi kartiin waxay ku soo kordhiyeen hadda moqokori waxay ku soo kordhiyeen ma sheegi kartiin iskool ay dhiseen maa jiro isbitaal ay dhiseen maa jiro dugsiyadii qur-aankay xidheen oo ummaddan ay wax ku bara jirtay waa dhibaato ummaddan shan iyo toban sana ay dhibaato ku ahaayeen laakiin insha allah maanta kadib dhici ma doonto elmogokori aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaad rabteen ood bannaanka ugu soo baxdeenna waa hesheen ermokoryow nasiibaad leedihiin anigana nasiibaan leehay muddo dheeraad ku taamayseen inay degmo naqato moqokori ilaahay ayaana kasay waa degmo moqokori
maad kuwaaro warbaahinta dalsan
maamulka degmada markaa ayaa kormeeray goobaha danta guud ee magaaladaasi ibraahim mayo ayaa warkan inoo soo diray
si loogu kuurgalo xaaladda xarumaha u baahan horumarinta loona indheendheeya xaaladda guud ee magaalada marka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda markacdeey xasan aadan maxamed diibaan oo ay garab socdeen guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo ogayaha dowladda hoose ayaa maanta kormeer u kuurgelida ku maray qaybaha kala duwan ee suuqa weyn ee magaalada markacdeey sida suuqa weyn ee caanaha magaalada marka oo burbur xoogan uu ka muuqdo dayactirna uusan helin tan iyo burburkii dowladdii dhexe kadib sidoo kale mas-uuliyiintan waxa ay kormeereen saldhigga booliiska degmada marka oo qaybo ka mid ah burbur uu ka muuqdo waxaana socdaal dheer ay ku soo mareen qaybaha kala duwan ee suuqa magaalada markacdeey ugu horrayn waxaa warbaahinta la hadlay kormeerkanna faahfaahin ka bixiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka magaalada marka iyo hogayaha dowladda hoose maxamed cusmaan yariisow maanta waxaan kormeer ku soo samaynay oo inaan dhexmarno magaaladii dadka shacabka ah oo aan mas-uulka ka nahay dhibaatooyinka ay qabaan inaan ka sheekayno oo aan aragno u kuurgalnaan oo ugu talagalnay ujeeddadayna muhiimadda sida- sidaasay qotomaysaa ee kabaankan hadda aan taagannahay waa kabaankii caanaha suuqii lagu gadaya caanaha ee dowladdii maxamed siyaad barre ay dhistay caanaha geela looda ga- ciirta eriga aa lagu gadi jiray wakhtigii horay ee daafihiisina waa la- in la soo degay oo hadda ay cariiri badan iyo tabakaay badana laga dhistay maanta waxaan taagannahay suuqii caanaha caanihii waa la gadaa laakiin meeshii ma fadhiisan karaan daashkii waa soo dumahayaa marka waxaan codsanayaa anay hadal gudoomiya arrimaha bulshada ka hadla iyo maaliyadda aniga ka xogeeya dowlad ahaan hoose ahaan waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka waxyaalo badan waa qabatay codsigaadii adiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed waxaan aniga kaas ahaan codsanayaa in kabaankan caanaha suuqa caanaha in la si degdeg ah noolagu dayactiro saldhigga xabsiga iyo maxkamadda waxaan codsa u dirayaa waxaan dhici kartaa debdemis magaaladu way ballaaratay magaaladu way ballaaratay hadda koronta dib hadday kacdo wax lagu dembihaya ma jiro waxaan rabnaa debdemis waa inaan helnaa kow ugu dambayn gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda magaalada markacdey xasan aadan maxamed diibaan ayaa madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka gobolka shabeellada hoose ka dalbaday in ay ka shaqeeyaan dhisidda suuqa caanaha iyo saldhigga booliiska degmadan oo burbur uu ka muuqdo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda markacdey ayaa dalbaday in magaaladan ay hesho debdemis si gurmad degdeg ah loo helo haddii uu dabkaco meeshaan hadda aan dhex taagannahay waa suuqii caanaha ee degmada marka ugu weynaay waxaa ka muuqda burbur aad u baahsan ilaa dowladdii dhexe ay meesha ka baxday iyo haddeer inta ka dhexayda weli ma uusa helin dayactir oo u horreeya guddoomiyaha gobolku iyo maamulka koonfur galbeed iyo cid walba oo gacan ka geysan karta in suuqaannu uu helo dayactir waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan sidii awalba meelo badan oo ama xarumaha maamulka uu ku shaqeeyo ama iskuulaada ama waddooyina wax looga qabtay aan waxaan jecelnahay ama codsanaynaa in wax looga qabto suuqan bulshadii ku ganacsan jirtay darxumada ka jirta awgeed way u saamixi weyday inay caanihay ku gataan meelahaanay labalaba iyo saddexsaddex ula fadhiyaan hadday dayactir u helaan way iska way ku ganacsan lahaayeen marka waxaan leenahay hadduu ilaahay yidhaahdo in baaqannagaas laga soo jawaabo waxaan kaloo ayadana aan leeyahay saldhiggii weynaay ee degmada marko isaguna sidoo kale weli dayactir ma uusa helin xabsigii weli dayactir ma uusa helin maxkamaddu dayactir ma aysa helin
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan marka caddeey shabeellada hoose
warkii doornimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha waa naginta
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel